إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah roobab dabaylo xooggan wata oo saameyn xooggan geystay ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay ka da'een degmada laasqoray ee gobolka sanaag walaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa soo gebagabaysay dowra sharci ah oo muddooyinkii lasoo dhaafay u socday ciidanka xisbada ee walaayadaas wasiirkii hore arrimaha dibadda ethoobiya ayaa ku biiray jabhadda fano waaliga walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa idaacadda islaamiga alfurqaan uga warramay halka ay marayso xamladii ay walaayadu dhowaan uun ku dhawaaqday safiirada maraykanka iyo kuwa reer yurub u fadhiya waddanka jabaan ayaa diiday ka qaybgalka baroor diiqda xasuuq dalkaas ka dhacay دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran roobab dabeelo wata oo saameyn xoogan geystay ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay ka da'een degmada laasqoray ee gobolka sanaag faah-faahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macali cabdiweli
roobabkan oo ahaa kuwa isxixiga islamarkaana watay dabeelo aad u xoogan ayaa ka da-ay degmada laasqori ee gobolka sanaag cabdulaahi maxamed maxamuud oo ah guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada luuq ee gobolka sanaag ayaa ka warbixiyey roobab dabeelo wata oo ka da-ay degmada wuxuu sheegay in roobabka dabeelaha watay ay saameyn ku yeesheen degmada iyo dadka ku nool ayna burburiyeen ugu yaraan soddon iyo shan guri oo ay dad deganaayeen haddaba waa kan isaga oo ka warbixinaya xilligii uu bilowday roobka iyo khasaaraha uu geystay inta ay la eg tahay oobabkii ka da-ay ee dabaysha watay dibba laas qooray khasaaraha ay geysteen midna ma dareemayno hadda oo looma sheegin laakiin waxay geysteen khasaare ee magaalada magaalada ku dhacay oo ah guryo iyo daara weliba u badan inay duuliyaan oo adigu hadda kollay cadar lagu sheegay koobkooda hadda inta la hayo dhowr iyo soddon baa lagu sheegay oo guryo weliba waaweyn ah waa dumiyeen guryaha roobkuna dhinaca galbeedka buu ka soo da-ay wuxuuna watay dabayl deegaanada dhaca xeebaha ayaa dhacdooyinka noocan ah laga soo sheegaa mararka qaar walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa soo gebagabaysay dowro sharci ah oo muddooyinkii lasoo dhaafay u socday ciidanka xisbada ee walaayadaas warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya sakariya cumar munaasabadan oo gabagabo u ahayd dowro saddex bilood u socotay ciidamada xisbada ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa waxaa ka soo qaybgalay culummo waxgarad iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyadoona muddada ay socotay dowrada ay ku baxeen duruus kala duwan waxaana raggan xisbada ah ay ka faa'iidaystay dowradan ay ka yimaadeen dhammaan degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe munaasabadda ayaana waxaa laga jeediyey kelimaad kala duwan ugu horreyntii sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ahaa culammada diinta islaamka islamarkaana lagu casumay gebagabada munaasabadan dowrada loogu soo xirayay ciidamada xisbada ayaa waxaa madasha ay ka dhacaysay munaasabadda uu ka jeediyey kelimad uu kaga hadlayay ahamiyadda uu leeyahay cilmiga iyo barashadiisa cilmiga aad barateenoo lasii badiyo lana dhaqangeliyo wax ilaahay nebi maxamed uu ku yidhi badso ilaahay bari inuu kuu siyaadiyo maxaa ka jira cilmigan soo maa waqul rabbi zidnii cilman hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuuna yarfic illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin diinta ayuu baraa oo fahamsiiyaa weliba markaa diinta ilaahay inta ku baro aad gudbinayso maxaa ku helaysaa ajar tiradii ka batay cilmiga iyo adoo isku haya xisbadan iyo camalkan laba jihaad baabaad ku dhex jirtaa qofka muuminka ah laa yashbacu almu'minu min khayrin xataa yakuuna muntahaahu aljanna sidoo kale waxaa isna markiisa hadlay oo mikrofoonka lagu soo dhoweeyey afhayeenka odayaasha gobolka jubbada dhexe suldaan cabdiraxmaan isagoona tilmaamay inuu si gaar ah u soo jiitay bandhigga ay sameeyeen raggan xisbada ah ee loo soo xiray dowrada waxaa aad ii soo jiitay waxyaalaha aad soo bandhigteen run ahaantii ayaa aad micnaa sida hadday tahay micnaa tafsiirka qur-aanka marka aad iyo aad micnaa waxyaalo badan ayaa soo bandhigteen ee run ahaantii cilmi baad xambaarteen waxaa laydinka rabaa macnaa indhaha dadkaad ayaa tihiin in laydinku daydaa loo baahan yahay waxaad xambaarteen cilmiga aad meesha ka qaadeen inaad gaarsiisaan dadka micnaha oo micnaha si fiican ula tacaamushaan dadka micnaha oo idinka aad mas-uulka ka tihiin qaabkaad u gudan laheedeen meesha aad u mari laheedeen kitaabkii ilaahay ayaa idin hagaa insha allah idinkaana hadda soo bandhigay aad baad u mahadsan tihiin waxaa sidoo kale iyagana hadlay qaar ka mid a raggii loo soo xiray dowrada islamarkaana ka warbixiyey waxyaabaha ay ku qaateen muddada ay u socotay dowrada mawaadda lagu qaatay waxay kale yihiin waxa ugu horreeya maadada ugu horrayso qur-aanka kariimka ayaa lagu qaatay marka waxaa laga qaatay qur-aanka taxfiid oo saddex jus ah waxaa barbar socday tasxiix axkaamta tajwiidkana waxaa laga qaadanaya iyadana saalaa laga qaatay oo la yidhaahdo tuxfatul atfaal waxaa kaloo la qaatay isla qur-aanka tafsiir ayaa la qaatay funuunta la qaatay oo kale waxaa ka mid ah fanniga la yidhaahdo fiqiga fanulxadiis ayaa ku jiray dowlada funuunta la qaatay waxaa ka mid ahaa fanulcaqiida waxaana laga qaatay kitaabka la yidhaahdo sulumulwusuul funuunta la qaatay waxaa kaloo ka mid ahaa fanu siira waxaana laga qaatay kitaabka la yidhaahdo rawdatul anwaar ayaa laga qaatay gebagabadii waxaa munaasabadan soo xiray waaliga gobolka jubbada dhexe sheekh cali darwiish waaliga ayaana dardaarano muhiim ah u jeediyey ciidamada xisbada ee dowladda loo soo xiray si guud waxaan idiin dardaarmayaa camalkan muraayadiisaatiin xisbadu waa meesha ugu badan ay dadku arkaan musaafirka jidka socda markuu waddada maraayo kontaroolka yaa loogu yimaadaa ciidan xisbaha soomaan tacaamulka aad dadka kula tacaamulaysaan musaafiriinta risaalayay noqonaysaa laga qaadayo diinta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddii qofka la salaamo assalaamu calaykum la yidhaahdo xaalkiina ka warrama la yidhaahdo ka dhiban loo gargaaro kan yidhaahda waxaan u baahana kaadi soo deglayaha musqusha waa taasee gal waxaana ogtihiin diinkan inta risaal ahaan loo gaarsiiyo la yidhi war ilaahay rumeeya ee qaata iyo inta intay ummadda muslimiinta arkay rumaysay waxaa badan inta muslimiinta aragtidooda iyo dhaqankooda iyo akhlaaqdooda diintooda wax ku qaadatay inagu marka maadaama muraayadii camalka aan nahay waxaana laga doonayaa ummadda inaan ducaad u noqono ilahay kitaabkiisa aan ugu yeerno waxaana laga rabaa bulshada markaan la tacaamulayo tacaamulka inaan wanaajino ummadda marka waxaan rabnaa inaan ducaad u noqono khayrka ugu yeerno aan jeclaysiino sidaasoo kale markaan salaadaha ugu yeerayn bilxikmati walmawcidati alxasan inaan ugu yeerno ma ahan markii ugu horraysay oo dowro noocan ah loo soo gebagabeeyo ciidamada xisbada ee ka howlgala wilaayaadka islaamiga ah balse marar kala duwan wilaayaadka islaamiga ah waxa ay sidan oo kale u martigeliyeen munaasabado dowro loogu soo xirayay ciidamada xisbada dowraadkaas oo ay ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah wasiirkii hore arrimaha dibadda ethoobiya ayaa ku biiray jabhadda fano mubaarak cumar ayaa ka warramaya mas-uul sare oo ka tirsanaa xisbiga talada haya ee dalka etoobiya islamarkaana mar siyaasad ahaan isku dhaweeyeen abiy axmed ayaa dowladda ka goostay wuxuuna ku biiray mucaaradka hubaysan wararka ka imaanaya etoobiya ayaa sheegaya in madaxweynihii hore ee ismaamulka amhara sidoo kalena soo noqday wasiirkii hore ee arrimaha dibadda xabashida iyo la taliyihii amniga qaranka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha etoobiya uu ku biiray jabhadda hubaysan ee fano war cusub oo soo baxay ayaa sheegaya in geeli antarjow oo ka mid ah siyaasiyiinta saameynta leh ee kasoo jeeda qowmiyadda amxaara uu si rasmi ah uga biiray fano sida loogu sheegay qoraal uu ku faafiyey baraha bulshada kaasi oo laga sii daayay warbaahinada etoobiya geeli antarjow ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in uu ku biiray jabhadda mucaaradka ah ee fano taasi oo kacdaan hubaysan oo xoogan kula jirta xukuumadda adis ababa wasiirkii hore arrimaha dibadda etoobiya ayaa ku eedeeyey nidaamka abiy axmed inuu dulmi ku hayo shacabka qowmiyadda amxaarada isagoo bulshada qowmiyadda uu kasoo jeedo ugu baaqay midnimo iyo halgan sida uu hadalka u dhigay loolanka etoobiya ka socda ayaa u muuqday mid gaaraya meel aysan waxba ka qaban karin dowladda etoobiya oo saameyntiisu kusii dhex baahayso qowmiyadaha iyo siyaasadda waaliga walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa idaacadda islaamiga alfurqaan uga warramay halka ay marayso xamladii walaayadu ay dhowaan ku dhawaaqday maxamed ciise ayaa ka warramaya waaliga wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa ka warbixiyey xamlad dacwi ah oo dhowaan loogu dhawaaqay wilaayada taasoo ah xamlad dacwi ah islamarkaana bulshada loogu faa'iideynayo waxyaabaha danta ugu jirta lagana reebayo waxyaabaha xumaanta ah sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayuu waxa uu qaybtan waraysiga kaga hadlayaa halka ay marayso xamlada ay wilaayadu ku dhawaaqday xamlada hadda aan ku dhawaaqnay waa xamlo dee kuley sida magaceedaba aad ka dareemayso xamlat irshaad ilumma ilaa sabiili irshaad xamlo aan oogu talagalnay ummadda dee munkaraadka iyo xumaanta jirtee soo daahiraysa in dadkii looga digo lagala dagaalamo munkaraadkaasoo dee noocyo fara badan lahoo waxyaalaha mukhaadaraadka dhulka cadowga deriskana naga soo gaaraya aflaantan xunxun ee mataqaanaaye inta badan naga soo gasha dhanka cadowga uu joogo barnaamijyadan internetka ee loo isticmaalo meelaha magaalooyinka cadowga ay ku yaalaan ee dhalinyartu badan ay u tagaan moobiladan waaweyne wax lagu soo dejiya xijaabkii sharciga ahaayo takfiif lagu sameeyo hoos loo dhigay iyo dee kor in loo qaado akhlaaqdii muslimiinta ahayd ee lagu yaqaan dadka muslimiinta ah sidoo kale wuxuu sharaxaad ka bixiyey waxyaabaha ay xamladan kaga duwan tahay kuwa kale waa runtaa walaal jazaak allahu khayran dacwo hore way u socotay masaajidda waa ka socotay muxaadaraad waa la dhigi jiray maraakiista waa lagu qaban jiray si guud idaacadahana way ka socon jirta khayrkaas khayr joogto ah allah inoo siyaadiya tanu laakiin insha allahu tacaala waxay kaga duwanaan doontaa kow waa mid guud oo wilaayaadkaoo dhanba la wada amray inay wada qabtaan oo hal mar xamlo wilaayaadkaoo dhanba ka wada dhacayso ko iyo tobanka wilaayo weeye talabaadna waa mid ay la socoto insha allahu tacaala dee ficil munkarka lagu zuulinayo waxaa insha allahu tacala dee shaqada qeyb weyn ka qaadan doona walaalaha ciidamada xisbada oo munkaraadka la dagaalami doona ficil ahaan iyo maxaafadaadka maamulkooda taana way kaga duwanaan doontaa insha allahu ta kale saddexaad waa talooyinkii dee nuqabadii iyo hogaankii qabaa'ilku ay soo jeediyeen ayay kamid ahayd qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa ka socda xamlaad dacwi ah taasoo bulshada aqoonteeda kor loogu qaadayo islamarkaana loogu hortegayo waxyaabaha aan wanaagsanayn laguna farayo kheyrka iyo wanaagga warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan safiirka ah maraykanka iyo kuwa reer yurub u fadhiya waddanka jabaan ayaa diiday ka qaybgalka ah baroordiiq ka dhacday waddankaas dalka jabaan waxaa lagu qabtay munaasabad sanadla ah oo loogu barordiiqayay xasuuqii maraykanka oo waddankaas ka geystay gaar ahaan magaalada nagasaki halkaas oo ku dhuftay bamka atomikada sidaa ay soo tebinayaan warbaahinta waddankaas safiirka maraykanka ee jabaan iyo safiirada kale ee reer yurub ayaa diiday inay ka qayb galaan munaasabadda iyagoo ka caraysan in munaasabadda loo diiday wakiilka yuhuudda u fadhiya waddanka jabaan in uu ka qayb galo xafladda safiirka yuhuudda ayaa loo sheegay maxaad nagala qayb gashaa barordiiq idinka ayaaba saacad waliba dad rayida u geysanaya wax ka daran xasuuq ah aan halkan uga barordiiqayne waana arrintaas midda ay ka caroodeen safiirada reer galbeedka sidoo kale waxaan xafladdan lagu casuubin safiirada ruushka iyo belarus oo lagu eedeeyey inay gumaad ka geysteen waddanka yukrain safiirada maraykanka iyo kuwa reer yurub ayaa codsaday in safiirka yuhuudda laga qaybgeliyo munaasabadda balse waxaa arrintaas si adag u diiday maamulka magaalada nagasaki warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa